bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo raadiyaha dalsan ee muqdisho qodobada aan saaka idiga haynana waxaa ka mid tahay madaxweynaha soomaaliya oo shir gudoomiye shirka guddiga amniga qaranka ah sheegayna in dowladiisa ay wato qorshayaal ay ku dabargoonayso al-shabaab hay-adaha qaramada midoobay oo ka digaya in kaajada daran ee ka jirta gobolka geeska afrika ay sababaan abaaro dabadheeraada jarnaal odowaha yuusuf raage oo tartaaran u jeediya qaar ka mid ah ciidamada qaranka baakin makaanik rakiin ama riig uu sameeyey dadka deegaankiisa ceel ugu qoday oo biyo dhulka uga soo saaray howdka gobolka nugaal dowladda federaalk soomaaliya oo diyaarado karkaarsida geysay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan iyo ra-iisul wasaarihii hore ee dalka maleesiya najib risaaq oo lagu xukumay xabsi dheer
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal wacan oo wanaagsan dhegeystayaal waa subax arbacaa taariikhdu waxay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha sideedaad ee agosto sanada laba kun labaiy labaatan u diyaar garooba qodobadii warka aad maqasheen oo faahfaahsan aynu ku bilaabnay dowladda federaalk soomaaliya ayaa diyaarado garkaarsida waxa ay geysay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan sida warkan uu ku eegayo horyaheena cabdiraxmaan maalin
iyadoo lagu guda jiro gurmadka deg dega ah ee deeqda lagu gaarsiinayay dadkii abaartu ay saameysay islamarkaana la fulinayo amarka ra-isul wasaaraha ayaa waxaa magaalada muqdisho laga diray afar diyaaradood oo siday shiixnad gargaar cunto kuwaasi oo loo diray magaalooyinka beledweyne iyo buulo burde ee gobolka hiiraan waxaa howshan gargaarka fuliyey guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka maxamuuda macalin cabdulaahi iyadoo ay gacan ka siinayeen mas-uuliyiin xafiiska ra-isul wasaaraha uu horkacayay xogayaha joogtada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha maxamed abuukar zubayr iyo maareeha xubinta howlgalka gurmadka deg dega ee xafiiska ra-isul wasaaraha mudane cabdifataax cabdinuur deegaanada gargaarka la gaarsiinayo ayaa waxaa dhowaan booqosho ku tegay madaxweynaha dowlad goboleedka hiirshabeelle mudane cali guudlaaw xuseen waxaana ku sugan dad badan oo ay saameyn ba-an ay u geysteen abaaraha kala duwan ee ku dhuftay guud ahaan dalka soomaaliya
dhanka kalena madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xalay waxa uu shir guddoomiyey shirka guddiga amniga qaranka waxaana uu sheegay in dowladiisa ay wato qorshayaal ay ku dabargoonayso al-shabaab madaxweynaha ayaa hadalkan ku sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiskiisa kadib kulan uu la yeeshay saraakiisha guddiga amniga qaranka waxauna uu hadal ka jeediyey kadib qaraxii lala eegtay hotel xayaad oo ay dad ka badan labaatan qofood ay ku dhinteen madaxweynaha ayaa intaa ku daray inuu ogyahay in shacabka soomaaliyeed ay ka daaleen dacsida waxaana uu sheegay inuu ugu baaqayo dowladaha inay isku diyaariyaan dagaal aan waxba lala harin oo ka dhan ah al-shabaab sida lagu sheegay war-saxaafadeedka kasoo baxay ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud mar uu arrimahaasi ka hadlayen waxa uu yidhi
alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dadka soomaaliyeed oo walaalayaal markaan xafiiska imiday waxaan ballan qaaday in shabaab dagaal lagu cirib tiraayo lagu qaadi doono sababtoo ah khawaarij daawo aan ahayn in la tirtiro ma laha dagaalkaas waa socdaa guulo la taaban karo ayaana laga gaaray gaar ahaan degaanada galmudug koonfur galbeed iyo hiirshabeelle dadka soomaaliyadow argagixisadu dagaal kulama jirto dowlad danna kama laha waxaa mabda u ah cabsigelinta bahdilka iyo gumaadka shacabka oo ay u dheer tahay boobka hantidooda iyo cunaqabataynta abriyada gargaarka u baahan waxaa la yidhi meyd maxaa u dambeeyey kaas lasii sido dadkii hoteelka xayaad joogay maxay bi'iyeen ceelashii tuulooyinka teedaan bukure inabaal ma murtadiin ayay ahaayeen boqolaalkii bermageydada ahaa ee afar iyo tobankii oktoobar soobe lagu xasuuqay ma ciidan dowladeed ayay ahaayeen dad muslimiin ah oo ay u badan tahay inay weyse u dhowrayd oo isugu jira bulshada qaybaheeda kala duwan sow ma ahayn waana dhaqankooda in mar kasta oo guuldarro la kulmaan si nafla caarinimo ah in ay ugu soo laabtaan shacabka oo ay xasuuqaan astaantaas waxaa la yidhaha heliliqo ama neef gowracangeeda kama waabto aayaddii qur-aanka kariimkaa sow ma ahayn waman yaqtul mumina mutacamidan fajazaauhu jahannam oo xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma ahayn khawaarijtu waa kilaabu naar oo xadiidkii kale ma ahayn qofkii qof dila wuxuu la mid yahay isaga oo dadka oo dhan dilay dadka soomaaliyeedow walaalayaal dadka ilaahay iyo rasuulkiisa suubanaay saas ku sifeeyeen cudurdaar ma leedahay in loo cadaalad doonto in dhaqaalo la siiyo in guri laga kireeyo in la qariyo ama la dhuumiyo isaga oo dhagar maleegaya ma aha inay diinlaawayaal yihiin oo keliya ee waa mas dilaa ah oo marada kugu jira mas dilaa ahna xalkiisu waa dil intuusan ku dilin shacabka soomaaliyeedow waa ogahay inaad dhibaatada argagixisada idinku hayso quuska taagantihiin waan ogahay inaad ku daasheen tacsida iyo baroordiiqda joogtada ah waan ogahay in qarax walba oo ay argagixisadu soo maleegaan aad ku weydaan dad agtiina qaali ku ah oo isugu jira ehel walaal hooyo aabbe qaraabo iyo saaxiibo waayahay xasan sheekh maxamuud ayuu kaasi ahaa oo ka warbixinayay shirkii oo shir gudoomiye ee guddiga amniga qaranka ay yeesheen uu dhinacyo badan kaga hadlay dhinaca kalena makaanik soomaali ayaa waxa uu sameeyey riig uu gacantiisa ugu sameeyey si ay dadkiisa deegaanka ay ceelbiyood ay uga helaan hoodka gobolka nugaal sida warbixintan noogu soo diray waryaheena maxamed xuseen dheere
halkani waa deegaanka haadweyn soddon kilomitir ee dhinaca koonfurta ka xigtaa magaalada garoowe ee caasimadda puntland tv-ga dalsan ayaa tagay halkan si uu u soo tabiyey warbixinta farsamayaqaan riig ka farsameeyey biro uu isagu isku xirxiray sida caadiga ah waxaa qoday ceelasha biyaha riigag ay ku rakiban yihiin mashiinno lagu farsameeyey waddamada wax soo saara inta riiggu uusan bilaabin hawsha qodidda dhulka waxaa marka hore sahmiya meesha ugu habboone biyaha laga soo saari karo qof bartay cilmiga dhulka geology laakiin qofka riiggan biro uu isagu isku sanaceyey ka farsameeyey sahmiyeyna meesha ugu habboone biyaha waa farsamo yaqaankan soomaaliyeed
waxaan islahaa isla riigga laftigiisa samee oo miini ah oo yar waan islahaa samee waana ilaahna waa noo guulayay
waxa uu farsameeyey mashiin qoday labaatan iyo labo ilaa labaatan iyo afar mitir si uu u gaaro biyaha waxaa rumowday rajo uusan awal filayn waxaana u midho dhalay dadaalkiisii oo waa kan waxaa biyo helay dadka iyo duunyada kuwaasoo horay ay biyo ugu dhowaayeen masaafooyin fogfog sida ay ku warramayaan
waddanaka waddankii xaryaguullada ahaa weeye lagu guuri jiro iyadoo la ooman yahay ama ceelka laga yimi amar ilaahay iyo aragti rag baa biyaha ka keenay ceelkaanu biyihiisa waxaanu u qabnay baahi weyn biyola'aan baadna haysay waxaanu u aroori jirnay ceel naga fog aanaan gaari karin salaada arooriyo markaanu xoolaha sii dayno ay fiidkii noo yimaadaani farsamada tan inaan aniga isku xirxiray aad aragtaan waa iskay inaan aniga isu diray oo aan waxaa isu keenkeenay deegaankan aad bay biyaha uga fogaayeen aad baa loo bogaadiyey ceel baan ka qodnay iskan oga qodnay oan isu xilqaannay waxaan qodnay afartan iyo sideed mitir baan qodnay muddo waxaan qodayna ilaa iyo saddex bilood iyo bar waxaan kala waageygii hore makaanig baan ahaa garaashyadaan ka shaqayn jiray baabuurta alxanka iyo magaranaysa makaanig baan ahaa haddana marka aan isyiri bulshadii aan fiiriyey sidii biyaha iyo looga baahan yahay iyo dadkaygii aan fiiriyey deegaamada waxaan isu xilqaamay oo aan noloshaydii iyo dhammaan faraha uga qaaday oaan isu xilqaamay si aan dadka biyo iyo wax aan ugu soo saaro waqti waxay u qaatay ilaa shan sano hadeer waan wadaa hawshaan aan isku xirxiro biraaha sahanka biyahana waxbaan ka aqaanaa jeolojiga ah waxaan rajaynayaa mustaqbalka in wadanka oo dhan ay gaarto oo aan uga faa'iideeyo muruqayga iyo maskaxdeeda iyo magaranaysaa juhdigayga madaxda sare ee dalka ayuu ka codsaday dhiirigelinta hal abuurka isagoona sheegay in khibraddiisa uu ku garab istaagi doono wasaaradda tamarta macdanta iyo biyaha puntland oo iyadu mas-uul uga ah dowladda qodidda ceelalka
qolyaha tamarta iyo magaranaysaa macdanta iyo biyaha ku shuqulle waxaan ka codsanaynaa inay nagu dhiirigeliyaan oo magaranaysa shaqadoodii baa haynaa baarti ka mid ah diyaar baanu ahay wixii khibrada aan hayona inaan ku caawiyo ayaga madaxweynaheena siciid cabdulaahi deni in hadday waxaan ay gaarto inuu shaqadan nagu dhiirigeliyo oo magaranaysa hadday gaarto filimkan iyo haddii alla idmo waxaa aad baan uga codsanaynaa si dadka aan ugu dhoweyno biyaha haddaan aan soo saarnay maxamed xuseen dheere wararka t v-ga dalsan garowe dhinaca kalena taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal odwa yuusuf raage ayaa ciidamada ugu baaqay inay ka fikiraan in mar kale aysan kusoo laaban al-shabaab deegaanadii ama deegaanadii laga saaray ee gobolka hiiraan wuxuu sheegay in sidoo kale lagama maarmaan ay tahay in laga saaro deegaanada kale oo ay weli gacanta ay ku hayaan si looga dulqaado dadka shacabka ah oo ay dhibaatada ay ku hayaan mar uu la hadlayay ciidamada nabadarkiisa wax allaala iyo waxa gacanta ciidanka ku jira ciidanku awoodi kariyo ciidanku kari karyo waa laydinla garab taagan yaha waa idinla garab taagan yihiin wayna idinku taakulay doonaan idanka ilaahay waxaa nagala rabaa garasho kadib waxaa mahadoo dhan u sugnaata allah subxaana wa tacaala oo saacaddan inoo suurtageliyana halkaan isugu nimaado sidoo kale waxaa aydana mahadu u sugnaatay dhammaan ciidamada qaranka shacbiga soomaaliyeed iyo ciidamada dib u xuraynta deegaanka oo caawa ayaga awgood aan halkan u nimiday waxaan isleeyahay runtii way fiicneeday wakhti ka munaasabsan wakhtigan oo wejiyadeenoo dhan is arki karaan inaan nimaado laakiin nooma suurtogelin ayadana wakhti kalean dib isugu soo laaban doonnaa ma noqon doonta idanka ilaahay wakhtiga ugu dambeeye oo aan halkan ku wada kulanno wakhtigan meelo kale iyo wakhtiyo kale ayaan wada kulmi doonnaa haddii ilaahay oggolaado aad iyo aad ayaan runtii ugu faraxsannahay inaan caawa halkan idinkugu nimaado idinkugu yimaadiin mas-uuliyiintii dowladda oo qaybaha qaybaha kala duwan ee dowladda ku jirtay waxaan isleeyahay dabcan waa dareemi kartaan ahmiyadda iyo muhiimadda aad leedihiin wakhtigan inaan idin nimaado oon halkan idinkugu nimaado waxaan allah subxaana wa tacaala ka baryaynaa guud ahaan in allaala iyo intii dagaalkii lagula jiro nimankaa mujrimiinta ah ku shahiiday intii ku dhaawacantana waxaan leenahay allah subxaana wa tacaala ha caafiyo wax ka wanaagsan qofka bini'aadmiga ah oo uga wanaagsan xurriyadda iyo amniga inay jirto uma malaynayo naf kasta ee bini'aadmiya waxa ugu horreeya ee inay hesho ay muhiimka tahay waa amni inta ka dambaysa kadib aad ka fikiri kartaa cunno kadib aad ka fikiri kartaa caafimaad kadib aad ka fikiri kartaa nolol kale iyo horumar kalena kadib aad ka fikiri kartaa laakiin amni haddaadan haysan oo xurriyad aadan dareemayn waxaad ka fikiri karto haba yaraatee ma leh amba beer joog amba ari la joog amba geel la joog amba magaalada joog amba baabuur wad waxa ugu horreeya ee inaad hesho aad u baahan tahay ee naf kastee bini'aadmiyahu u baahan tahay waa amni waxaan runtii rabaa inaan idinkaga mahad celiyo inaad garataan amniga laga sheekaynaayo inuu ku jiryo gacantiinna iyo gacanta ciidamada qaranka waxaan idinkaga mahad celinayaa inaad garataan inaad garab istaagtiin ciidamadiinna qaranka si aad isaga dulqaadaan nimanka arxanlaawayaasha ah muhiimadda ugu weyn marka waxay tahay meeshaan waa ka kicinnay ayadoo la iskaashanayo ayadoo wada jir la yahay ayadoo ciidamadii qaranka qaybo hore kala duunaay gobarnatoorihii gobolka iyo saraakiishii qaranka taliyihii ciidanka dhulka guud ahaan taliyaashii qaybaha iyo heerarkii kala duunaayee talisyada ciidamadu ayagoo iskaashanaya iyo adinka iyo dadka shacabka ah oo runtii u adkaysa waaya damiirlaawayaashaas ayaa laga kiciyey waxaan rabnaa marka laba arrimoodba inaan ka fikirno waa marka koowaad horta deegaankii laga kiciyey si mushkiladahoodii iyo arxan la'aantoodii aysan ugu soo laaban horta inaan ka fikirno waa lagama maarmaan oon iska celinno oo mar dambe aanan kaanan u oggolaan gurigeenna in nin nalamiduhu iyo nagala baxyo bannaanka naga jiifiyo oo asugu jiifto horta inaanu kaanan u oggolaan waa marka koobaad marka xigtana midda inaan ka fikirno u baahan waxay tahay cariirigii iyo ciqaabtii uu ku haayey hooyada soomaaliyeed iyo aabbaha soomaaliyeed iyo wiilka soomaaliyeed iyo gabadha soomaaliyeed ee deegaankaan hadda ku sugannahay iyo deegaanada ku xeeran ku nool ayuu weli ku haayaa hooyo kale iyo aabbo kale soomaaliyeed
kaasina wuxuu ahaa taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed odowa yuusuf raage oo dardaaran u jeedinayay ciidamo ka mid ah kuwa milatariga ee ku sugan gobolka hiiraan halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal saakay waa raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho markaana akhbaaraadka dibadda ra-iisul wasaarihii hore ee dalka maleysiya najiif risaaq ayaa wajahaya laba iyo toban sano oo xabsi ah kadib markii ugu guuldareystay racfaankii ugu dambeeyey ee uga qaatay dembiyada la xiriira musuqmaasuq ah ee lagu soo eedeeyey waxaa si toos ah loogu soo kalbiyey qolka maxkamadda oo xabsiga loogu taxaabay waxaana lagu helay xadooyo ka dhacday sanduuqa maalkashiga dowladda malaayiin doolar oo la rabay in lagu kaabo kobaca dhaqaalaha maleysiya ayaa laxaday taas oo ka mid ah fadeexadaha maaladeed ee ugu weyn adduunka najiib risaaq ama master najiib risaaq waxaa la xukumay ama waxaa la xukumay laba sano ka hor laakiin xilligaasi lama xirin maadaama uu racfaan qaatay najiib risaaq oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in kiiskiisa si cadaaladda waafaqsan aan loo wajihin guud ahaan dhegeystayaal wanaginta warkii subaxnimo ee asaaka aad kala socoteen raadiyaha dalsan ee muqdisho oo aad ku mahadsan tihiin la socodka ila jaanqaadka warkeena warkanka kiisi xiga nabadgeliyo
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel